أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيسين asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan toddobaadkan waxaan barnaamijka idinku kusoo gudbaynaynaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo afjartay colaad sokeeye oo uu dhiig ku daatay taasoo qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose ku dhex martay beelaha abgaal iyo garre waxaan barnaamijka idinku kusoo gudbi doonaa sida uu heshiisku u dhacay iyo kelimadihii laga jeediyey munaasabadda kusoo dhowaada dhegaystayaal mar kale barnaamijka diiradda jimcaha
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيسين dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta barnaamijka diiradda jimcaha waxaan ku eegaynaa sidii aan hore usoo sheegnaba heshiis dhex maray beelaha abgaal iyo garre kadib markii ay ku dagaalameen qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose heshiiskan labada beel dhex maray ayaa waxaa hirgelisay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose beelaha ayaa iska dilay laba qof iyagoo sidoo kale iska dhaawacay afar iyo toban kale arrimahooda oo dhanna waxaa la waafajiyey shareecada islaamka munaasabad gunaanad u ahayd heshiiska ayaa ka dhacday degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose kaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta walaayada iyo hogaamiyaasha dhaqanka labada beel iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaan idin soo gudbinaynaa afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada hoose suldaan maxamed mayow abuukar oo munaasabada ka jeediyey kelimad ku socotay labada beelood ee ay daruurtu dhex martay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا الله جلسدا مباركة السكا يكيني annagoo dad walaalo muslimiin ah allahaasan wax badan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa walaayada gobolka shabeellada hoose oo wax badan juhdi badan ku bixisay labadan beel oo walaalaha ah oo micnaha dagaalo iyo dhibaato badan wax badan kala gaaray oo gogolo badanna hore u dhigtay khilaafka beerahan laysku hayaan wax badan gashay tagtay juhdi badan ku bixisay micnaha dhulkii laysku qabtay la tagay walaayada noo horkacayso haddana aan u joogno walaalihiina ilaahay mahaddiisii islaax iyo heshiis iyo nabad ay ku kala qaateen ayagana waa u mahad celinaynaa labada beel oo walaalaha sida garre iyo abgaal sida ay micnaha sharafta leh wanaagga leh oo walaal jaceylka iyo heshiiska ay u kala qaateen waan ugu mahad celinaynaa marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa wixii naga dhacay inuu ilaahay subxaana wa tacaala dib dambe uuna noogu soo celinin wax badanna in laysu dulqaato laysu sabro dhulkan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa leh wuuna naadeeqaa inteynaba allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay alam najcal ilarda kifaatan axyaaan wa amwaata marka ilaahay subxaana wa tacaala dhulkan wuxuu naga dhigay midna kaafiyo keena nool iyo keena dhintaba marka waxaana laga rabaa wax badan ilaahay subxaana wa tacaala inaan u mahad celinno oon waxyaabaha maxay ahayd wanaagga aan micnaha maxay mar walba horseed u noqonno maanta waxaad ogtihiin cadow ayaa nagu soo duulay oo waddankeena haysto oo maxay ahayd waxaan hadda isku hayno iyo khayraadkan ka badan naga sii qaadanayo haddii macdantii waddanka aan lahayd shidaalkii haddii ahaan lahayd inuu dhinac walbo beerihii wax soo saarkii meelaha manaafacaadka lahaa dekadii eraboorka oo kale meelihii manfaca lahaa ummadda ku barwaaqoobi lahayd gaalaha haysatoo qaadatay annagana maxaan isku dilaynaa oon qoryaha isugu wadanaa dhulka aan hadda soo arin waxba aanan ka bixin oo asaga dhammaantiisii barowga ah daaqsin aan ku wanaagsanayn micnaha maxay dalag ku wanaagsanayn marka intaasaan hadda isku haynaa marka maxaana laga rabaa cadowgaa nugu soo duulay oo jaho walba nooga imaaday horta inaan qoryaha annaga isku aadinayno inaan gaalada isku aadino xaggooda aadina ayaana laga rabaa marka tolow ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno maanta dad muslimiin ayaan nahay jihaad ayaa nagu waajibay maa waayo waddan muslim ah hadda waxaad arkaysaa meeshaan hadda joognay daraato oo beeraha laysku haystay laamiga wax badan ma noo jirin hadduu u bato antenooyinka waan arkayna oo warmaxan markay ugu badato toban kilomitr waxaan dhammayn ay noo jireen gaalka intaa noo fadhiyo haddaan xabadda ku ridi karino dilaayo dadkeenan dhacaayo gabdhaheena kufsanaayo duulaanku ah kitaabkeena munasalka aan maanta ilaahay subxaana wa tacaala noo soo dejiyey kitaabkan ka hor maxaanan ahayn maxaan ku sugnayn waa isdilaynay waan isdhacaynay waa iskufsanaynay keena micnaha maanta liito kan awoodda leh ayaa maanta maxeeda haystay dhibaatooyin badan ayaan ku sugnayn ilaahay muxuu nagu kala badbaadiyey sharafteena xirrigeena iyo kulli allah muxuu ku badbaadiyey kitaabka kitaabkaasna muxuu naga rabaa inaan difaacno inaan u adeegno inaan horseed ka noqono marka walaalayaalow ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiisanno ballamaha aad maanta ka qaadeen amiirkeena islaamka ee gobolka shabeellada hoose hortiisii nuqabadii annaga dhammaan aan markhaati ka wadannahay ballanti aad qaadeen biyo mxnaa abgaalow iyo maxaa yahayd garow ilaahay oga cabsada ballantaasna ka dhabeeyaya ilaahay beri waana weydiin doonaa ballantaas annaga aan qaadno qof kasto oy maanta ballantaas laabtiisii ay macnaha ku saxnayn oo muxuu ahay maanta ballantaa inta inuu ku qaado oo ka munaafiqeeyo wax kale micnaha maxay galo ilaahay subxaana wa tacaala waaliga haddayna waa noo sheegay war ilaahay idinkaga dacwoonayna waa tuuna dhahay marka ilaahay aan oga cabsanno maanta ducadiisa waa mustajaabo habaarkiisana waa mustajaabo intaasoo gobolka dhan uwiidsoo u taagan ina annaga teena ugu sii darno haddana aad iyo aad waa wax arrin aad u qaabdaran marka ballantaas sidaan u qaadnay ilaahay hortiisa aan ka qaadnay beritana ilaahay subxaana wa tacaala wuuna weydiin doonaa ballanta aan hadda qaadnay marka allah subxaana wa tacala wuxuu le ufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula ballantaa beri ilaahi waana weydiin doonaa marka aan ka dhabayno nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaa ilaahay baan ku dhaartay maalinkii waxaan u toobad keena ilaahay subxaana wa tacaala wax ka badan toddobaatan jeer oo fii riwaayati micnaha boqol mar wax ka badan marka maxaana laga rabaa ilaahay subxaana wa tacaala inaan u laabanno ilaahay inaan wax weydiisanno dunuubteennana ilaahay subxaana wa tacaala isu keen dhaafo maanta dadka sida hadda aan ognahay dad abtihii aysan waaye walaal waaye awalan maxaan ku walaalownay kelimada tawxiidka laa ilaaha ila allah muxamada rasuulallah qof kasta oo kelimada haysto maanta qabiil aan waxba noo tarin berito qof wax maanta noo gala ayaana jirin maanta maxay ahayd berito qof walba qofka kan ugu dhow ayuu ka ordayaa maalin ayaa imaanayso allah ku sheegayo yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa aabihi wa saaxibatihi wa baniih maanta qof walba beritana micnaa maalin ayaa imaanayso oon qabiilba wax walba oon ku anfici doonin ehel waxba ku anfici doonin kaligaaga adiga rabulciza ayaa qabrigaas adaa lagu geyn doonaa good cad ayaa adduunyadan ka qaadanaysaa marka dulmi qabiilaan waxba noo anfici doonin waxyaabo kalaan waxba noo tari doonin toolow heshiiskan walaaltinimadeena wax nagu dhaamo ma jiro haddaan cadow micnaha maanta isu noqonno maanta wax noo anfacaysaan jirin cadow ayaan leenahay oo allah iyo rasuulkiisa ay noo tilmaameen oo gaalo ah meel fogna aan laga raadinayninba maanta waa aragtay haddaan lug ugu baxno maxayd meesha aad isku haysataan antanooyinka noo muuqdaya noo joogaan marka waxaana laga rabaa inaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaano gaaladaas macnaa maxay warankeena iyo maxay fallaaraheena iyo qoryaheena gaaladaas inaan la aadno maanta iyo waxay ka dambeene ilaahay waxaan weydiinaynaa qalbi isgaaro ilaahay inuu naga hayo oo macnaha faraq isgaaro maahane qalbi isgaaro inuu ilaahay naga haya taasaan weydiisanaynaa ilaahay subxaana wa tacaalana micnaha allah isku keen cafiyo walaaltinimadeena mid waarta allah nooga dhigo labadiina meelna waxaan leenahay ballanti aa qaadeen oo macnaha heshiiskaas walaaltinimada ah inaad qaadaysaan oo dadkii aad u qaadeen aad ku geyn doontaan intaa annagana aan markhaati ka nahay ma naga ballan qaadeen ya ilaah nooga markhaati noqo bilah towfiq asalaamu calaykum wratulah kaasina wuxuu ahaa suldaan mayow waxaa xiga ugaas ibraahim maxamed nuur oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellada hoose بسم الله الحمد لله وثناء لله ثم صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن إخواني إلهي وإنا واحد أيام حسن سبحانه وتعالى إن غير ضد إسلامة ee maanta gaarsiiyey wadan oo dad islaama diinta islaamka isku xukumayo oo xukunka islaamka lagu wada nool yahay ayaan ilaahay ku mahadinaynaa intaa kadib ikhwaani ilaahay ha loo baryo mujaahidiinta intaa waxay raadinayaan ayagoo habeen iyo maalin cirdigiin iyo sharaftiin iyo diintiina u taagan haddana inay xilligan idinla taagnaadaan wixii kalif kara waad dareemi kartaan dhiiggiin in la kala badbaadiyo bis in dhiiggii in la kala badbaadiyo ayaa loo taagan yahay rag badanoo idink idinka mid ahna way ka dhawaajiyeen laakiin waxaa yaab leh dadka ma hurdaan ma dhagoolba ma kas isu yeelaan lama yaqaan ilaaha idinku dhaariyey waxaa la toogtay nin shirkadda jilib haysta oo beeraley ah mooto saaran yahay diyaaradda ku dhufan mujaahid ma aha oo diin ilaahay uma dagaalamayn haddaad leediin shabaab al raadinayaa nimay hurdada ka kac haddii kii xoolaha raadinayn ay raadinayso haddii ay idinkiina isku isku maqan tihiin bilaahi calaykum yaa iska difaacaya gaalada waa arrin mucjiso leh aag hadda aan ku nool nahay oo dhibaatada ka socota ilaahay khayr adin siiya si sharaf leh iyo si qiimo leh aad u hadasheene waxaa la yaab leh bilaahi calaykum in ciidamo garro ah ay ku nool yihiin degmada afgooya ciidamo afgaalna ay ku nool yihiin tisxiile ciidankiina inta laga kala celceliyo marka man qabataa islaamka ma qabtaa warkaas yaa wada gaalkan gaalka buuryada qabka hawaduna ka socda dhulkuna kusoo ku wareegahayo bangaraafta u wato yaa wato waxaad u malaysaan in american bangaraaf aaga wareegi karo ma ugandha burundi aa wareegi karta yaa hogaaminayo rag deegaanka yaqaan soo maaha adinkana intaad isku haystiin wiilkiinay dilayaan macallinkiinay dilayaan sheekhiinay dilayaan mana haysataan oo maalin dagaal uma qaadaysaan idinkaa isdileeya habeen maalin idinkaa isdilaya kacili kaalicili war kaalicili waa dad islaama iyo meesha aad dad muslim aad ku leynaysaan nin muslima beertiis taagan aad ku disheen warnimihii ilaahay idinka abuurtay ka ka baqa oo ka xishooda haddaan ilaahay laga xishoon wallahi waxba hagaagi mayaan waxaan markii aan rabnaa inaan isu sheegno beesha abgaal waa beel muctarif ku ah soomaaliya gaar ahaan gobolkan shabeellada hoose wallahi hadday u jeestaan oo ilaahay ugu dhowaadaan inaan afgoy gaala joogin aan warbahan gaala joogin walaweyn gaala joogin oo wallahi waa iga dhaare aqoontayda aan u leeyahay ani reer afgoy ana ma aqoontaan u leeyahay abgaal wallaahi waa abgaaloo diidan nafar gaala soo gudbi kara murtad haba sheegin waa masaakiina waa masaakiin iimaan ka tagi wey oo gaaloobay iskaba dhaafe gaal caddaana wallahi ma soo gudbi karo beesha garre qoryooley ma gaal u joogi kara garre isku hal ah oo inuu difaaca rabo bilaahi calaykum ilahna ku dhaariyo ma joogi karo shalay waxaan ka nimid buulo fullaay maantana waxaan joognaa soono qoryooley oo jannaada yaa la celcelinhayaa garaa la celcelinhayaa yaa la celcelinhayaa abgaalaa la celcelinhayaa yaa la celcelinhayaa eelaha la celcelinhayaa maagtay waas war islaamka ma juhdi wuxuu ku bixinayaa gaalada mase waxa muslimka sheegto habeen maalin qadlaha usoo ordaay baa lagu bixiyaa juhdiga ma qabato muslimiinta ma qabato arrintaas ballanka aad qaadeen oo haddeer aad qaadeen oo ah inaad ilaahay ugu dhawaataan inaad gaalada la dagaashaan oo aad faragelisaan oo waxaad ka dhawaajtaa ka dhabaysaan haddii la helo wallaahi erdaasha soo ordaysa ma soo baxayso nimankaa murtidiinta doofaarada oo iimaanka ka tagay ilaahdo ka casiyey wallahi ma soo dhawaaqi karaan ma ina hebel oon ogahay oo saaki isoo wacay afgoy joogay oo usoo socdo warmahan haddaan sheegay miyuu soo dhawaaqi karaa ma soo dhawaaqi karo warnimihoo ilaahay ugu dhawaada waddankan waxaana deeqo oo annagana kala dejin kara kitaabka ilaahay wey wax kale malah waad ogtihiin midda laysku samaynaayo malaamaley degmada afgoya ka jiri jirta malaamaley mukulaal madow baraawa ka jiri jirta wax aanan soo arkin ma lah waxay dhan daad baa qaaday been almuslim waalkufriga loo kala baxay gaalo waxay gaal ahaabay aruursatay waata annaga nagu soo hogaamisa muslim muslimkii mujaahidiintu raacay waa tay muslimka la soo jeesta waxa dhahda ku jiro la celcelinaayo waad dareemi kartaa yaan islugoynin marka oo been la isu sheegin islaamka la shaqeeya oo ilaahay ugu dhowaada asalamu calaykum warxmatullahi barakaatu kaasina wuxuu ahaa ugaaska beesha ciroole ahna gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellada hoose haddaba munaasabadda lagu heshiisiiyey beelaha abgaal iyo garre ayaa waxaa kelimad ka soo jeediyey waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh maxamed abu usaama isagoo soo bandhigay qodobada heshiiska iyo dardaaranno muhiim ah bismillaah alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu khyaara jazaakum allahu khayran awalan waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala ina soo waafajiyey khayrkan iyo wanaaggan iyo walaalnimadan mar labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo akhyaarta hogaanka labada beel ee meesha fadhiya mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo nuqabadii ka socday dhanka wilaayada oo uu hogaaminayo sheekh ibraahim lafdhabarna u ahaa xaajadii meeshan ka socotay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa miisaanka xasanaadka inuu u saaro wax alaali wixii khayr ay ka shaqeeyeen ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ha u saaro camalkeennana ilaahay subxaana wa tacaala ikhlaas ha nooga dhigo intaa ka gadal walaalayaal in awalba iyo intii hadashay way wanaajiyeen fa jazaahum allaahu khayran ilaahay waxaan ka magangelaynaa subxaanahu wa tacaala inayna haleesho lima taquuluuna maa laa tafcaluun ilaahay subxaana wa tacaala taasaan ka magangelaynaa waan wanaajinay gogol baan ku wada hadalnay si qurux badanaan wax u dhignay si wanaagsanaan wax iskula meel dhignay ilaahay idinkii subxaanahu wa tacaala sidaan u ballannay ilaahay ha nooga oofiyo ilaahay ha nooga oofiyo subxaana wa tacaala sidaan u ballannay khayrka walaalayaal wuxuu ku jiraa midnimada khayrku wuxuu ku jiraa isgarabsiga khayrku wuxuu ku jiraa waxa xiqdi ee dhexda nayda yaalla intaan iska saarno mid ummadeed inaan u soo jeedsanno taasay runtii uu khayrka ku jiraan ilaahay uga mahadcelinayna subxaana wa tacaala intaa ka gadala walaalayaal saa og tihiinba shan iyo labaatankii bishii lixaad kun afar boqol afartan iyo kowgii aan halkan lajno ka dirnay maalinkaas aan diraynay lajnada oo ka kooban kow iyo toban qof oo ka kala socotay labadan beel beesha garre iyo beeshan abgaal iyo afar nin oo nuqabadaa ka socotay wilaayada ah iyo afar nin oo wilaayada ka socotay intiinaasaan waxaan idiin dirnay shaqo ah meeshii isqabqabsiga uu ka yimid sida gardarrada ay dad muslimiina nooga tageen dadna ay nooga dhaawacmeen in la soo arko dulistaag lagu soo sameeyo war xaqiiq ah oo bisil laga keeno sababka keenaya in loogu bareerana waxay ahayd ummadda muslimiinta ah dhiiggooda in lagu kala reebo wax kale ma ahayn shaydaana naga dhex shaqaynaya shaydaanka inaan isla garannoon iska qabanno ujeedka intaasuu ahaa annaguna ka wilaaye ahaan iyo ka mujaahidiin ahaanba habeen iyo maalina waxaan u taagannahay mujtamacaas khayrkooda iyo wanaaggooda inaan ka shaqayno boqol jeerna waa idiin sheegnaaye ganacsina ma wadanno dukaan aan intaan wax ku iibsanno saaka aan u shaqa tagnana ma lahan ganacsiga iyo badeecada aan wadannayo waa risaalada nebi moxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalama balliquu cannii walow aaya uu nagu yidhi dadka inaan gaarsiinno dadkaas khayrkooda iyo wanaaggooda inaan ka shaqayno dadka inaan akhlaaq wanaagsan iyo dulqaad iyo sabir aan kula noolaanno dhexdooda inay isa saamaxaan inaan farno wixii wanaaga inaan u tilmaanno intaa un baan ka shaqaynaynaa faqad wax kale ma hayno mana soo helaysaanba nin mujaahida maanta inuu war kale idinla yimaado oo ka baxsan arrimaha diinta weligiin ma soo helaysaan haddaa raadaysaan si walba haddaa u raadaysaan qofka waxaa fiican moogta wuxuu sheeganaya inay ka muuqdaan anna waxaan sheeganaynaa waa diin diinta aan sheeganayna waa diin ad u aqoon leedihiin waa diin aan la idinka lahayn waa diinteenna islaamka ilaahay uu nagu sharfay ilaahay baana siiyey gallad ilaahay weeye ma aha waxaan lacag ku keena diinkaasaan marka walaalayaal annaga u taagannahay annagoo wiilashiinnii ah taasna waxa weeye cidda aan garabka iyo hiilada oga rabnana waa idinka bacd allaahi tabaaraka wa tacaala mawjadaan waxaan rabnaa marka walaalayaal dareenkaasna inuu idinku jiro waxa loo taagan yahayna inay dantiinna tahay inaad ogaataan maalinna insha allahu tacaalaa annagu ilaahay subxaana wa tacaala hadduuna waafajiyey shareecadayna inaan taxkiiminno qaa'inkii isbaarada la ordaayey dilka dadka muslimiinta la ordaayey daalimnimada la ordaayey kufsiga gabdhaha la ordaayeyna aan qabannay raayadii tawxiidkana aan taagnay oo cid walbaa hoosteeda ay ku noolaan karto oo haddaba idinka aad sheegayseen ninka maanta daaqalkan oga baxo meel walba inuu tegi karo shalana aysan jirin tawxiidkaasu ku yimid ku hoos noolaashihiisa ogaada wax kale kuma imanin ummad baanan arrinkan raalli ka ahayn oo maalin walba annaga shaati cusub noo gelin maalin walba war cusub la iman maalin walba magac noo bixisa ayagoo raba inayn isku kaayadiraan annaga iyo hee waalidkii aan ka dhalanay ilaa meel kale kamaanan imanin annaga nin aan ubadkiisa garanaynin kiisa fiican iyo kiisa xunna ma jirto ma jirtaa ma la soo helaa walaaliil marka haddii meeshii lasoo indheindheeyey toddobiyo labaatankii bishii lixaada halkan nooga furantay gogol aan dowro ku daahfurnay nuqabaday ahaayeen ciddii ugu horraysay idinla shaarigaysay waxaan ka wada hadalnay waxay ahayd dhibaatadii meeshaas ka dhacday sidii laisku saamixi lahaa laisku uur xaaran lahaa nin walba waxa qalbigiisa ku jira uu u sheegan lahaa iyadana si qurux badanay noogu dhacday ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala waa la kala sheegtay nin walbana wixii dihnigiisa ku jiray wuu sheegay maanta nin ay gocasho ku jirta mayaa jira ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala war hadduu sidaa noqday marka dee meeshii dad baa ku dhintay muslimiin ahaa oo shaydaankii meesha ka shaqeeyey uu isku sababay laba qof ay ahaayeen wixii meesha ku dhintay labadii qof waxaa lagaga heshiiyey magtoodii oo kaamila in la bixiyo boqol boqol neef oo geela muddada aad muddaysateena waxay ahayd toban bilood oo ka bilaabanaysa bisha rajab ah mid waa codsanaynaayo horta ballankaa sidiis in loo oofiyo waa codsanaynaa idinna waxaa idinka rabnaa ilaahay idinkiisa qadiyadda iyada ah si ummadda ay ugu kala bogsoodaan qisaastu nolol baa ku jirta iyo xayaatee in ummaddan xaqoodii aan kala siino aan u kala qaadin loona guntado aysan noqonin war meeshaan lagaga tago ilaahay idinkii subxaana wa tacaala amaa waxaa sharaf iyo qiimo badan waalidkii meeshan isugu yimid ee wixii kale meesha ka dhacay ee hadday noqon lahayd kareeto la iska jebiye iyo maxaa la dhihi jiray beer xoolo la iska daajiye iyo wixii meeshaas ka dhacay oo ka baxsanaa dilka iyo dhaawacana inay isku cafiseen ilaahay waa ku mahadsan subxaana wa tacaala oo maanta cid cid kale wax oga haysataa ee ayan jirin ama dadkii dhaawaca ah oo afar iyo toban qof lagu sheegay siddeed qofna ay ka dhasheen beesha garre lix qofna ay ahaayeen abgaal afar iyo tobankaasna waxaan ku ballannay oon ku heshiinnay inaan maxkamad geyno ilaahay shareecadiisa ay wax ku helaan xuquuqdoodiina sida hadda maanta aan oga wada fadhiisateen oo aad iskugu waafaqdeen loogu kala baxo intaa ballanka soo maah jasaakumullahu khayra waxaa noo soo haray marka waxaa waaye wixii wilaayada meeshaas oga soo muuqday ee dhulkii la isku haystay la tagae dul istaagga lagu soo sameeyey ah waxaan rabaa ummadda soomaaliyeedna inay nala dhegaysato waana war la isla ogsoon yahayee reer abgaal iyo reer garre mar ma aha oo mar labaad leh yay ka wada fadhiisteen xaajadan iyada ah gogol bay dhigteen sharaf badan marna beesha abgaalaa dhigtay marna beesha garraa dhigtay war iclaamka galu ah war qarsoon ma ahayn waxaa lagu heshiiyey meeshaas dib dambe inuusan dhib oga dhicin dadkaasi isaga ahna la kala xakameeyo dhulkaas daaqsinta ahna ummadda muslimka oo dhan ay xor u yihiin ay daaqaan halkaasaa lagu soo heshiiyey wixii marka waxbaa ka soo noqday waxbaa ka soo noqday oo waxaa ka soo noqday gacmogacmaysi nin maanta dahiranna ma jiro nin dahiran ma jiro ama ha noqdeeno garre ama ha noqdeeno abgaal tiya waxay sababtay marka haddana inuu dhibkan iyo dilkan uu ka dhaco waana waxa maanta loo soo istaagay waxaan rabnaa marka walaalayaal qadiyadda iyadaa markaan anagu indhaindhaynay oo dul istaag aan ku samaynay hor in loo galana la sheegay waxaadna ogaataan niman yahow annagu idinkaan ciidan idinna maalinkii hadda meel aad iska yara qaniintaanna haddaad nala soo orodaan ood dhahdaanna waa idiin keenaynaayo waatana marka ay xaajada daraf wataanna darafkaasi uusan soo sheegin oo qariyo meeshii daawo kama imaanayso miaal hadday abgaal saakatna tallaabo qaadaan ay go'aansadaan inay dhul durjistaan ma soo sheegaayaan waa aamusayan ilaa garro u arko soo saas maa hadday garro noqotona ma ma sheegaayaan hee ilaa uu abgaal soo arko maalinkaasaa noo soo ordaysaanaad noo imaanaysaan aad leedihiin haddee waatan xaajadii meeshay ka taaganta waxayna ku qurux badneed daalimka reerka ka dhashay ee maalinkaa tallaabada qaaleed u jeedeen inaad noo soo sheegtaan warkana waa iska idlaan lahaa soo ma halkaasuu ku idlaan lahaa marka waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad warnimayow yaanan la qarsanin daalim maanta hadda xoolaad kala qaadanaysaan yaad ka raadin rabtaan ilaha idinku dhaarshay dhiiggan ayaad waxaan aad qaadeen soo dad muslimiina kama raadin rabtaan daalimkii wax sameeyeyna halkaasuu noo taagan iyo waa la qariyey soo ma maalin walba marka odayaalama waxaad u taagnaanaysaan mid daalim ah gardarro uu sameeyey oo shalay aad qaban karteen inaad maantao dhan dadka farqahooda ku baartaan oo aad ku haysaan keen waxaa la iska rabaa dhiig fulaana la iska rabaa waxaa ka fudud in daalimka farta la isugu fiiqo taasaa ka fudud warkana waa iska soo afjarmi lahaa berina waanay u noqon lahayd kan dambe wax samayn ah oo wuxuu waane ugu noqon lahayd tallaabo ma qaadaayo maxaa yeeley wuxuu og yahay saaxiibkii meesha la mariyey laakiin hadduu og yahay tul qarinaayo waxaan isleeyahay baashu waa iska sii socon un go'aanka marka wilaayada ka soo baxa ee la isla qaatay yaa wuxuu ahaa qodobka koowaad waxaa la go'aamiyey oo la isla qaatay oo biikama dhibcaan noqotay meesha hadda dadkaa labadaa beela ay deggan yihiin ay beeraha ugu yaallaan beerahaasna ay yihiin beero la tabcado sidoodaa in loo daayo marka laga reebo ciddii soo xadgudubtay wadahadalkii wilaayada iyo labadan beelood ay yeesheen kadib warkaa ma la faham soo war cad maaha maalinkii la ballamay oon ballannay ninkii ka xadgudub sameeyey kaa kuma jira heshiiskan kaas inaan gacan wada saarnaan ku ballansannahay sooma oo aan iska qabanay ilaa dulmigii isagaa keenay dulmigii isagaa keenay in la iska qabto laakiin wixii kaloo intaa la isku waafaqsanaayo dhibaato aysan ka jirin inay sidooda ahaadaan waa waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaa mamnuuc ah san boqol jeerna sheegno mar walbana aan ku celcelinno qabiil maanta soomaaliyeedan ogeynna aysan jirinna waana waxa runtii maanta keenay nimankan federaalka ah ismiga ay wataana qayb ka ah federaal soomaaliya in laisku dirdiraa loogu talagalay meeshaan ee reer hebelow federaalkaad ku jirtaay haddee dhulkaadii ballaari halkaasaa teleefon laga soo dhahaa moogta yaamba luu qaadanayaa dhulfalow luu galaa wuxuu rabaa dhulka inuu ballaariyo awaamiru meel kale ka haystaa qadiyadaasi marka annaga markaan fiirinay oon aragnay dhiigga islaamka inuu meel cidla ah ku daadanaya dadkuna ay xorriyad kaamil ah haystaan maanta qabiil qabiil maanta ka awood badanoo u faani karana uusan jirin shareecada ilaahayna loo wada siman yahay nabadgelyo kaamilna dadku ay haystaan xooluhuna meel walba ay daaqayaan biyuhuna meel walba laga cabaayo waxaa noo soo baxday inay fidno tahay sideedaba in la aas-aaso maxaa la dhihi jiray nin inuu seere iska oodo dhul dhan oo xuduuda iska oo taskarigii sidii in dhaxal loo siiyo oo kale in ninka uu isaga dhaqaaqa beer inuu iska falo oo fidno abuurayso ninka inuu isaga dhaqaaqa inuu war qodo ama ceel uu meesha ka qodo iyadoo hee uusan soo marin nidaamkii iyo dowladdii meesha ka talinaysa waxaa loo yeelayna maxay ahayd dadkan dhiigooda in lagu kala reebo wax kale ma ah dadkan fidno inaysan ka dhex dhalanin nabaday ku sugan yihiin maanta biyahana waa la wada cabaadbaadkana waa la wada cunaa culays ma jiro taa iyadoo laga duulaya marka qodobkaasina inaan ku celino haddana inay mamnuuc tahay war la qodahayo beer nacad la falaayo deegaan cusuboo hadda la samaynaayo oo ay lagu abuuraayo fidno wixii ay masaalix islaamka u arkaan maanta meeshan in la degaameeyey ku habboon tahay nidaamaa loo maraa soo war waadex ma ah nidaamaa loo maraayaa nidaamkaa markuu soo dhammaado haddii laidin soo fasaxana waa khayr haddii laidinka diidana bannaankaa ka maraysaan biidn illahi subxaana wa tacaala qodobka saddexaad waxaa la go'aamiyey inaan burburinno meelihii hadda gadaasheen intaan wada hadalnay kadib meelihii hadda la soo galay oo fidnada abuuray waa la ogayay wax baa abuuray moogta wixii abuuray waa laisla garanhayaa shalay waa la heshiiyey gogolaa la dhigtay geelaa lagu qashay alxamdu lilah rabbi alcaalamiin sharwadaa gadaal wax ka shaqeeyey tii iyada ahayd inaan gacan u qaadno biidn illahi subxana wa tacaala idinkana aad garab naga siisaan annaguna aan garabna idinka siino biidn illahi subxana wa tacaala qodobka shanaad waxaa la go'aamiyey inaysan jirin xuduud cid gaar ah ay leedahay oo meeshaas taalla shareecadaasaana kaafisa wax ka soo harayna kuma qanacsanin ummaddan muslimiintana inaan xuduud maanta u kala dhigno ma rabno reer hebel halkaasay ku egyihiin reer hebel halkaas lagu heshiinba maaye hadda saa ka daa'idin weydiin ba ku heshiinaysan xaggee ku kala egtiin lagu heshiin mahayo xaqiiqda fiican moogta wax aad og tahay maantayto haddaad marka khiyaali ahaan maanta o dhan dadkii u sheeg sheegto macno ma keenayso kuwa wadwadaanan waxaas xalkeeda keeni karin asal ahaan laakiin waxaa i kaafisa oo sharaf iyo qiimo i ah anigoo biyahaygii wata xoolahaygiina wata maantay haddaan u martiyo garanana inaan si nabada ku seexanayo haddaan abgaal u martiyona inaan si nabada ku seexanayo haddaan u martiyo qabaa'ilka kale soomaaliyed inaan si nabad ku seexanayo ma wax ka sharaf badanaa jira dhinaca kalena ninka badkiisii iyo deerkiisii iyo intuu asaga ku noolaa inaan lagu haysanin oo haddii lagu qabsado shareeco ka qabata ee uu haysto war waxaan kaloo raadinayna muxuu yahay walaalayaalow daaqa iyo dabka iyo biyaha ummaddan muslimiinta waa u siman tahay ilaahay idinkii subxaana wa tacaala kitaab ilaahi aad haysataan fa in tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi waarasuul soo ilahay nama oran subxaana wa tacaala war haddii la isqabsado kitaabka ilahi ha loo soo noqdo halkaasuu khayr iyo ijaabo ku jiraa ilaahayna subxaana wa tacala oo idinkugu fududaynaya qodobka walaalayaal lixaad waxaa dhici karta shaksi labada meelood ka mid ah in shaksi kale uu wax ku haysto amaba ay dhacdo in dee beer isaga uu iska lahaa mid kale uu isaga habsado labada qabiil haddii la isdagaalay oo meesha lagu kala tegay ay dhici karto waxa noocaasa dulmigaas annaga ma fiirsanayno ma ujeedaan dulmigaas dulmi aan aqbalayna ma aha dadkaas ashqaasta aynan maxkamad isla geyno ninkan wixiisii uu caddaysto inuu asaga leeya hadday caddaatana dilna hanala tagtay annaga waa bixinaynaa dhulkaas soo war la garan kara ma ah waxaa weeye waxaa la rabaa dadku inay cadaaladda u khuduucaan inay u hoggaansamaana la rabaa maantay shareecadan hoosteeda in la isku haysto ma soconayso wax ma socon karana ma aha aslan qofkan isagaa waxaan xaq u lahaa hadday caddaato inuu xaq u lahaa inaan maxkamad geyno lasoo taxqiijiyo baaritaan lagu soo sameeya hadday soo caddaato in waxaani uu ninkan xaq u lahaa loona xukumo biidn illahi subxana wa tacala waa u fulinaynaa annaga ilahay idinkii subxaana wa tacaala waxaan idinka rabnaa marka taasna inaan isla qaadanno waxaa inoo soo haray qodobka ugu dambeeya waxaa waaye waxaan aan isla sheegayna cidaa kusoo xadgudubtay reer abgaalow reer garoob maxaan isku ognahay ninkaa inaan gacan adag ku qabanno mudankiis inaan marinno wax allaaliyo wixii noogu soo baxay inaan marinno wa soo ma aragtaan maxaa yeele haddaan kaas iska qabanin waxba noo suurageli mahayaan ilaahay baan xooga mahad celinayaa odayaasha hadda lahaa annagu daalimku waan ognahaye haddaan soo sheegna nagu garbiya inaad qabataan adeeryaalo waa idinku garbinaynaa garab aan idinku siinaynaa biidni illaahi subxaana wa tacaala ma garateen garab aan idinku siinayna ilaahay idinkii subxaana wa tacaala waxaan u taagannahayna waa intaas haddayna waa idiin sheegay xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh lazawaalu dunyaa ahwanu cala allaahi min qatli rajulin muslim soo ma jeedaan adduunyadanoo baaba'daa waxay ka fududahay hee qof muslim ah dhiiggiisa oo la daadiyo aayaddii qur-aanka eedna waan isku sheegnay wiciidkii ku soo arooray iyo ilaahay subxaana wa tacaala siduu noola hadlay ilaahay subxaana wa tacala almar tawfiiqaas hana waafajiyo waxaadna dareentaan akhyaartan haddii horfa fadhida kuwa shar ka shaqaynaya ilama muuqdaan laakiin meelo kalea balaayada laga shidahayaa meelo kale soo ma garanaysaan sidaas hadday u cabirayseen un waa oo wax ka maqan aan la garanaynin nimcadan iyo barwaaqadan uu ku jiraba aysan u muuqanin nabadgelyadan uu haystaba aysan u muuqanin ama ma ahane intuu madotuulkan iyo beenbeentan wax u maleeyey isku maleeyeyba islaamka in la tirtiraayo oo u dhammaanayso isleh marka warniyahow naqsha an tusiibanaa daa'ira ay haysato ninkaas wey ninka fidnada ka shaqaynaa wallaahi waa dhaaranaynaa wallaahi inaan islaam la baabi'inayn ilaahay sunnadiisana ma aha mujadan ilaahay sunnadiisa ma aha subxaanahu wa tacaala in muwaxid arladan inti laga baabi'iyo gacanta sarraysa ee gaalo yeeshaan marnaba ma soo helaysaan war meeshaan waa la isciriirinayaa wajacalnaa bacdukum libacdin fitnatan atasbiruun waa la isqaqaniinaa laakiin ilaahay wuxuuna leeyahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun soo ma jeedaan ha dhimanina idinkoon islaam ahayn war nin walba goosdambeedka diinka ilaahay ku qabso wallaahi inaanan qa- qadarkii ilaahay iyo maalintu ilaahay kuu qadaray gaal buuryo qaba inuusan wallaahi ku dhaafin karin waxaan warkii kusoo gabagabaynaya marka qorshahan iyo qodobadan aan meeshan ku kala saxiixanay beel walba shan nin aa u saxiixday shantaas ninaan rabaa inaan akhriyo inaan isla ogaano biidni illahi subxaana wa tacaala beesha garre oo kale waxaa ugu horeeya ugaas cabdulaahi xaaji axmed oo ah ugaaska beesha garre oo la yaqaan wanaka meesha fadhiya ninka ku xigaayey waa nabadoon maxamed cabdi cusmaan ninka ku xigaayey waa nabadoon xasan maxamed saalax ninka ku xigaayey waa nabadoon cali caliyow muudaay aa ku qoran meeshan muuday inay laga wadaan u malayna ninka shanaad waxaa waaye ibraahim macalin ibraahim intaas beesha garay u saxiixayaan biidni illahi subxaana wa tacaala ama beesha abgal waxaa u saxiixayo nabadoon axmed maxamed cabdi oo iligdhaay ah sooma ninka labaadna waxaa waaye dudaaye jurux rooble ninka saddexaadna waxaa waaye mukhtaar maxamed cirow ninka afraadna waxaa waaye cirooye cabdulle ibraahim ninka shanaadna waxaa waaye maxamed ibraahim cali shantaasna waa reer abgaal ay u saxiixi doonaan biidni illahi subxaana wa tacaala allaha qaadirka ee awooda badan ee towxiidka ina waafajiyey islaam naga dhigay qalbiganaga kalgacaylka iyo wanaagnimada isku geliyey waxaan weydiisanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ku ballannay inuu noo sugo ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah walaalnimadooda iyo sharafkooda iyo qiimahooda inuu ilaahay soo celiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala ayaga intay is arki lahaayeen inuu ilaahay cadowgooda tuso dhulka cadow badan baa buuxa waana la haystaa diinka iyagii baana lagu haystaa waana lagu soo xadgudbay annagu dad maanan doonanine guriganaga lo- naloogu yimida ilaahay subxaana wa tacaala cadowganaga hana tuso dhexdanadana ilaahay subxaana wa tacaala towfiiq iyo midnimo ilaahay ha dhigo ilaahay subxaana wa tacaala kuwa isjecel oo isjecel oo ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda uu saafi iska- isku yahay ilaahay hanaga dhigo ilaahay waxaan weydiisanaynaa nabadgelyadu ilaahay la siiyo inuu daa'im nooga dhigo ilaahay waxaan weydiisanaynaa daalimiintan gaalada ah ee nagu soo xadgudubtay ee xaqdarrada iyo dulliga nala doonaysa ilaahay inuu naga qabto ilaahay inuu naga qabto ilaahay isagaa awood badan oo wax walba awooda ilaahay inuu naga qabtaan ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala ilaahu addoommada naga qaba adigaa abuuray ilaahu dulmiga iyo xaqdarrada ay u socdaan waad u jeedaaye ilaahu naga qabo towxiidkan iyo diinkanay diidan yihiin ilaahu naga qabo ilaahu islaamnimada nagu dil oo nagu oofso ilaahayow khaatimadana shahaada nooga dhig ilaahu dariiqan xaqa ah nagu oofso fajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa waaliga walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
dhegaystayaal weli waxaan dhex muqoranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan kusoo gudbinayno heshiis dhex maray beelaha abgaal iyo garre labada beelood waxay ballan qaadeen in uu siduu yahay u qaadanayaan heshiiska iyo awaamiirta ka soo baxday maamulka islaamiga ah beesha abgaal haddaan ku horrayno waxaa u hadlay nabadoon axmed maxamed cabdi iligdhaay iyo macallim yuusuf oo xigi doona بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد mahadoo dhan allaay u sugnaatay humma walaayada iyo nuqobada gobolka ee isku duway soona qaabeeyey soona qurxiyey inay walaalaha dhib ku dhex maray saan iskugu keenaan heshiiskan horseedaan ilaahay ha ka abaalmariyo kuwii qaata heshiiska ee isku laafuray ee iscafiyana ayuu kana allah abaalmariyo dhammaan dadka meeshaan iskugu yimid na ilaahay yoonkan yoonka dambe allaha guuliy ilaahay waxaan ka baryaynaa heshiiska weyn oo meeshaan ka dhacay ku miro dhala oo l- intii soo qabanqaabisay ku faraxdo intii loo soo qaaday ku falato ku ilaashato ku hoyato ku hargashay farxad iyo guul mahadnaq ku gaara allaha ka dhigo waxaan caddayaa anigoo ah nabadoonka beeshaan abgaalmo mudulood heshiiskii meeshaan ka dhacay gardaadka shala laysku saaray wixii ka soo baxay oo laysku waafaqayo intaanu islaama isla qaadatay inaa annaku haddaan nahay mudulood inba abgaal aan qaadanay sida loo qoray sida looga hadlay ilaahay idinkiisna aan u fulahayno qoftii ka leexata amba tubtaas cad ee quruxda badanna ka dhacda ee dhinacaan muduloodana waddada lagu soo ridaayo haddii lagu soo ridi waayana maamulka islaamiga ahi walaayadeyna shabeellada hoose ku soo rid aan leenahay marka ugu horraysa annakaasayna fursad walaalahay wanaagga la qaatay cid gaarahoo loo qaada ma jirto qof kastoo naga midahoo deegaankaa deganoo muslimaa loo qaado waxaa laga rabaa qofkii qallooc ku soco jiray qaabdarroolo ahaay waxaan ka codsanaynaa inuu qaabka wanaagsan ee asagana anfacaaya walaalahana anfacaaya muslimkaahee labada beelooda inuu ku dhaqmo war waxaan u faraynaa u marsihaynaa iclaamka qofkii fidnada widi jiroow fidnada ka leexa labada beelood war fidnada ka leexo daninkuugu ma jirto annaka noogu ma jirto waxaan codsanaynaa mar lamaade mar koobaad waddada xaqaa inaan wada qaadno waxaana aada iyo aada uga mahad celihaa mar lamaad dhaqankan quruxda badanna islaamnimada ku dhisan laysku cafiyey dadkii soo qabanqaabiye ilaahay waafajiyey mar kale waxaa lahaa ilaahay miisaanka xasanaadka allah inii saaro intii qaadatay ayakuna waa qolo kaloo khayr badan iyukana allaha cafiyo dhammaantain allahna cafiyo waxaan mar kale ku sii celihaa ugu dambaysta in laysdagaalo in la dirso laysla garabsiyaa ka fiican dagaalka ha la gaaro ha la joojiyo soomaaliya wax badana isdishay wax laga dheefay amba laga gaarana ma jirto war dagaal beeleed ilaahayna ma rabiyo islaamkuna ma rabiyo ununkuna ma rabno cid rabtana ma jirto dadka dhafoorada xiirtay ee dhaqankoodu qaldan yahay socodkoodu xun yahay intaysanna gaarsiin wejixumada iyo ceebta diris colooba gacanta ha lagu qabto dariiqa ha lagu soo rido waxaan ogaha dadkaa inuu isdilayn dadkaa inuu isdagaalin soomaaliya dagaalkeedu dagaal bir kalaa waayo dagaal wada xaqdarraha inta hoosana hayno wax aan ka dheefno male dhowr jeer waxaa lagu soo celiyey war waxaas baan ka xoroobaynaa ilaahay hanaga xoreeyo war allah hanaga xoreeyo reer mudulood waxaan leehay dagaal annaka dantaynu kuma jirto inkastoo cid muslima dagaal dan ugu jiro daaqsataan nahay waa maqlaysay nabadoonka ilaa jubbooyinkaa la socdhur xoolaha nabadgelyo naxariisaa haysday nabadgelyada naxariistu waa nala raysaa waxa nala raaya dadkayna walaalahayna oo muslimiintaana saasay ula raayaane taas aan qaadano ficilka iyo foolxumada ha laga gudbo bowd isku ruuxa ha laga gudbo dhibka iyo dhaqan xumada ha laga gudbo ilaahay ha lagu xirto shaydaanna ha laga furto war ilaahay aa ku xiranno shaydaanna aa ka furanno shaydaanna aa ka furanno wajasaakum allahu khayran aada iyo aada in kaga mahad celihaa ilaahayna hana guuleeyo ballankii la dhigay la qoray la akriyey inta naga qusaysa dadkaynaa dhan waa qaadanay waana aqbalnay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إلهي بaa mahad oo dhan ay u sugnaatay subxaana wa tacaala mahadda alle kadib waxaan u mahad celinaynaa walaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose oo uu ugu horeeya waaligeynna abu usaama waxaan leenahay jasaakum allahu khayr aljazaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha idinka abaalmariyo juhdiga iyo dadaalka iyo soo jeedka aad ku bixiseen ummaddan midaynteeda iyo walaalaynteeda iyo ka hortagga colaadda dhex taalla iyo daminteeda waxaan leenahay ilaahay horta subxaanahu wa tacaala ajir badan ha idinka siiyo waa wixii aad ummaddan mas-uulka uga ahaadeen inaad ilaalisaan qof kasta oo mas-uula wixii la raaciyey ayay tahay marka ummadda ayaa laydin raaciyey ood mas-uul ka tihiin mas-uuliyaddiinna waad gudateen marka waxaan leeyahay ilaahay ajri xasanaad badan haydinka siiyo wakhtiga iyo juhdiga faraha badanna aad ku bixiseen ummaddan walaalihiina oo garbihiinnii ah sidii aad u midayn lahaadeen ood colaadda iyo foolxumada iyo waxa ay ku socdaan ay alle uga fogaanayaan aad uga celi lahaadeen juhdigaas aad ku bixiseen ilaahay idinka abaalmariyo intaa haddii aan ka gudbo waxaan u mahad celinayaa labada beelood oo maaragtay u dhaganuglaaday ilaahay shareecadiisa oo sida wanaagga badanne oo qiimaha badanne isu afgartay ee xaqa isugu waafaqay ilaahay kuumadda raada si wanaagsan oo qiimo badan oo wax isu hambayn leh wax isugu hambeeyey ee isu cafiyey wixii yaryaraa ee dhexdooda ahaa ee amba dhul la daaqa ahaa amba hanti kaloo la baabiye ahaa ka midoobay oo ka heshiiyey dhiiggii meesha ka dhacay sida wanaagga badanna uga heshiiyey oo qof walbaaba wixii maaragtay ilaahay kitaabkiisa ku xukumay qaatay oo u istaagay inuu haddana bixiyo ballan iyo cahdi iyo wakhtina u sameeyey waxaan leenahay aad iyo aad adinkuna u mahadsan tihiin intaa kadib waxaan u mahad celinayaa inta muslimiina oo arrintan ka qayb qaadatay qowl iyo ficilba dhammaantoodaan u wada mahad celinaynaa heshiiska la gaaray toddobada qodob ka kooban ummaddan ay ku midowday oo ay aasaas u ahaayeen labada beelood ee fadhiyadii hore loo qabtay ay uga hadleen oo ay ku heshiiyeen oo ahaa dhulkaa laysku haysto in maaragtay aan beerna laga samayn karin warna laga samayn karin ceelna aan laga qodi karin maaragtay wixii ay hore ugu heshiiyeen ee wilaayadu ay sidoodii u ayidana waxaan leenaha annagu kulligiis toddobada qodobba waan raacsannahay waa ku qanacsannahay sida sharafta badanne ee wilaayadu ay u soo qortay oo heshiiskaas aan u aqbalsannahay hal qodoboo ka midana kama duwanin waxaana weeye ilaahay kuumadda raade aan u maaragtay ugu mahad celinaynaa mar walba iyo mar kastaba sida wanaagsan oo qiimaha badanleh oo sharafta leh ayaan heshiiskaas u qaadannay kulligeenna isaga mid baan nahay ciddii heshiiskaas ka leexatana waxaan leenahay ilaahay kitaabkiisa ha lagula xisaabtamo wixii uu mutaysto oo ilaahay kitaabkiisa uu ka mutaystana ha qaato inaanan qarin oo aanan ma aragtay daalim qarinna ballan iyo cahdi ilaahay kitaabkiisa hortiisaan ka qaadnay iyo mas-uuliyinteenna horteeda waxaanan leenahay insha allahu tabaaraka wa tacaala aan mar walba iyo mar kastaba ku celinaynaa inaan u taagannahay inaan garab istaagno mujaahidiinta inaan xaqa garab istaagno inaan ka fogaanno wixii xun oo ilaahay uu naga reebay inaan qaadanno wixii ilaahayna faray intaasaan idinka ballan qaadaynaa heshiiskaana si buuxa oo aan laalaabad lahayn oo aan qalbi xumo lahayn ayaannu u qaadannay ilaahayna maaragta subxaana wa tacaalaa waxaan ka codsanaynaa gaalada iyo cadowgana haysta in ilaahay uu naga jebiyo in ilaahay uu naga dulqaado inuu muslimiinta u gargaaro in ilaahay qalbigeenna uu isu soo dumo inuu shaydaanka nagu dhex jiro naga dhex saaro in acdaada ilaahay ilaahay guul naga siiyo in annagoo muslimiinah ilaahay adduunkan uu naga wado adduunkan joogi mayno shala waa ka maqnayn maantana waan joognaa berrina rabbilcizaan hortegaynaa ilaahayo waxaan kaa baryaynaa annagoo muslimiina oo mujaahidiinah ilaahow adduunkaa naga wad insha allahu tabaaraka wa tacaala wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuwaasina waxay ahaayeen waxgarad u hadlay beesha abgaal waxayna ka mid yihiin nabadoonnada heshiiska saxeexay beesha gare dhankeeda waxaa u hadlay ugaas xaaji cabdulaahi axmed iyo nabadoon kale بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله أولا إلهي أبسدت سدر دارنا إلهي أنك أبسناي أي أولا سدر دارنا تنكلا waxaasu ilaahay isu umaadinaa nuqabadii iyo walaayadii oo gobol iyo degme arrintan gubul u dhigtay oo u jilib dhigtay labada beelood oo khilaafa ka dhexeey duur u furtay ku heshiistisay nabadta ka kal qaadadeen ayaasu umaadinaa lamada beelood oo walaalaha ahaayeen oo khilaafa dhexdood ka dhexeey ayagan wasu umaadiyaa heshiis goona ay markaas kadib iyo iska i ka heshiyeen walaayid amarkeenii u hogaansaneen wax allaala wixii walaayid amara in saagsaarta wixii oo dhulkii oo i iska haysadeen oo xirneey asal xirneey walaayid asal xirte oo laka xajgudubya hadda la iska dile in walaayada dib iisu xirtaay ciddii ka xajgudubtayn inka ambir iiska qabatay walaayada tan kale wixii oo qodobo ay walaayid oo no inta hadda- oo go-aanka tiirta waa qaadan go-aanaday waxa u qaadan go-aanka sii buuha u qaadan ciddiisaa ka naqatay in lul xisaabtanaay wax allaala wixii oo qodobatan oo saaka naqadiin in ka ambir ay laka qabadaay lamada beelood oo walaayid amarkeed qaadadeen oo ka heshiyeen walaayid amarkeed u hogaansaneen ayagan in isii goona ay u dadaaliin ciddii ka hadgudubta in walaayid isaa u sheeqin amarkii oo walaayidii u hogaansaniin falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuhakimuuka fiimaa shajara baynahum aayadda ilaahay inay u hogaansaniin xukun in ay- oo oo sharciga islaamka xukun ay ka doonin ciddii oo saaka gardarotay cid ama hadish ama ribkar ha u keen in ay walaayid ay u dacwotay sharciga islaamka ay u dacwoodin oo ay kudahood ay isdilin dhib kale ay iskeen sharciga islaamka in ay u hogaansaniin ilaahay aayaddiis in ay u hogaansaniin oo ii kudigood iyo iska duul dhib kale iyo iskeen wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمعها وخالق الناس بخلق حسن وهما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم إن وها الحمد لله بعد الله وها آد أمهاتسن ولا يدي iyo nuqabadii arrimahan diyaarisay dilkii iyo dhacdooyinkii foosha humaa in laga gudbo loo gudbo kitaabka ilaahay in la hoos tago ilaahayna ayadiis uu ku leeyahay wayukhrijuhum min adulumaati ila annuuri mugdigiina ilaahay naga soo saaray ilaahayna nuurku noo soo saaray insha allahu tacaalaa taasna ilaahay baa markhaati ka ah wixii meesha ka dhacay iyo maanta shalay iyo in lisu cafiyey oo lismu saamaxay wixii dulma ah dembi ama gardarra ah meesha ka dhacay shaydaan baa asal u ahaa ilaahayna waan ugu tooba keennay intii meesha waxaan leenahay intii meesha qeybka qaadatay dulmigii qeybka lahayd ayagana ilaahay ha soo hanuuniyo waxa waaye shar bay hogaamiyeen shaydaan bay ciidan u noqdeen intii ayadana macnaa kalaam kheyr ah ka geysatayna ilaahay ajarkeeda iyo miisaankeeda qiyaama ha ugu kabo insha allahu tacaalaa marka intaas haddaan ka soo gudbo waxaan leeyahay wixii meesha maanta go-aano aan ku gaarnay oo walaayadii macnaha hogaanka u haysay waan qaadanay wixii meesha kasoo oo ka soo baha shar ah insha allahu tacaalaa si haddee waaskii iga hormaray buu ku dhawaajiyey inaan ga-aan bir ah aan ku qabanno aan la jihaadno waa si ilaahay aayadda noogu fartay insha allahu tacaalaa annagu waa qaadanay haddaan nahay beesha reer garre walaalahana saasoo kale ayagana waan ka filaynaa waana horay ugu shanqariyeen inay een, kheyrkii iyo dadaalkii ay sii labalaabi doonaan annaguna waa warkooda aadaan ugu faraxnay insha allahu tacaalaa ilaahay raxmaanka ah baa markhaati naga ah ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in meesha fidno dambe meesha ay laga arkin shartii iyo fidnadii dabkii meesha ka socdan ilaahay uu naga baktiisayo wixii kheyr ahna ilaahay noo soo kordhiyo insha allahu tacaalaa waan wada qaadanay wixii wanaaga ah khaar ah insha allahu tacala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kuwaasina waxay ahaayeen waxgaradka u saxiixay heshiiska beesha garre si kastaba ha ahaatee heshiiska uu maamulka islaamiga ah dhexdhigay labada beelood ee walaalaha ah ayaa aad loogu riyaaqay kaasoo ishortaagay dhiig si xaqdarro ah ku daadan lahaa أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii diiradda jimcaha tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري يا رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون